bismillahi raxmaan raxiim dhamaan madaxdii lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bishii saddex tahay bay ahayd inuu furmo welina qabanqaabadiisi baa lagu jiraa waxaa dib u dhac ku yimid madaxweynaha koonfur galbeed oo shalay halku imaan lahaa tacsiya awgeed u baaqday asna maantuna soo gaaray alxamdulilah marka shirkii waa si wanaagsan oo kulli waa laga soo wada qayb galay wufuudi waa timid afartii dowlad goboleed jubbaland haddii ayadaa gabasha dhigtay marka shirkaas waa waa waa wanaagsan yahay wax ummadda soomaaliyeed rajo geliyo ku faraxda inay kasoo baxaan oo rajaynayno muxuu yahay ajendaha shirku ajendada shirka macruufa waxaa ugu weyn hortaad la socota waa tii horey golaha iskaashiga dowlad goboleedyada loo sameeyey taasoo macnaheeda ahayd in muqaranimadii soomaaliya lagu xoojiyo dowlad goboleedyadana ay iska kaashadaan arrimaha ayaga wada khuseeya dhexdooda ah dowladda dhexana lagu garab istaago waajibaadkeeda say ku gudan lahayd sida waajibaadyada la kala leeyahay oo dastuuriga ah wixii ay dowladda dhexe leedahayna loo daayo dowladda dhexe wixii dowlad goboleedyada leeyihiinna loo daayo waxa ay tahay in laga wada tashadana laisla gorfeeyo oo laga wada tashado ujeedada golaha loo dhisa saasay ahayd muddo sanad ku dhawaad bay hadda dhisan yihiin marka qiimeyn ballinta la sameeyey intay golaha jireen waxyaalihii iyo himiladii laga lahaa maxaa qabsoomay maxaan qabsoomin hadday qabsoomi waayaan maxay tahay caqabadda waa ajenda ajendaha kale oo muhimka noqon kara waxaa weeyaan doorashooyin baa soo socda dhammaan dalkao dhan waa la kala horeeyaa dowlad goboleedyada ayaa horeeya intooda badan dowladda dhexe nafteeda haddii labadii sana almost waa dhamaatay marka bal doorashooyinkaana sidii loo wajihi lahaa iyo qaabka laiskaga kaashan karo oo si iyadoo cidna aynu ku fikirin in muddada lagu daro inay si wanaagsan u dhacaan ayna waa laga wada hadlayaa arrimahaas iyo arrimaha kaleba ajendooyinka kulley waad ogaan doontaan iyo wixii shirka kasoo baxa marka laakiin micnihiisu shirkan waxaa weeye in la yidhaahdo xaaladda dalkan qiimeyno xilliga kala guurkaa doorashooyin baa soo socdo ciidamada ajnabigaa dalka joogo muddo dheerna joogay waxqabadkoodana la dhaliilay siday soomaaliya ammaankeeda ula wareegtaa annaga dowlad goboleedyada maadaama aan deegaanadan u dhaaranno mas-uul ka nahay maxaanu qaban karnaa oon iska kaashan karnaa arrimahaas oo dhan baa la rabaa in la falanqeeyo waaye waxaa jira warar laysa dhex marayo oo ah in shirkaas ay ka soo bixi karaan qodobo maxaan ku idhahdaa liduka a dowladda tusaale ahaan in dowladda dhexe xiriirka loo jaro in muddo ana waxbaad ka cabanayseen markay noqoto dhinaca dowladda haddii aad tihiin gaar ahaan idinka jubbaland iyo qaar ka mida maamul goboleedyada kaleba miyay jirtaa arrintaasi inaad damacsan tihiin dowladda dhexe inaad xiriirka u jartaan maya maya horta taa maba jirto dowladda dhexe annaga annagaba ka mid ah hay-adaha dawliga ayay dowlad goboleedyada ka mid yihiin way jirtaa wada shaqayn la-aan ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexe ama wasaaradaha ha ahaadeena ama hay-adaha amniga ha ahaadeena iyo hay-adaha iyaga wasaaradaha iyo amniga dowlad goboleedyada taas oo soomaaliya maadaama nidaamka federaalku ku cusub yahay hay-adaha dowladda dhexe ay doonayaan inay u dhaqmaan sidii dowladdii dhexe ee dalka ka talin jirtay xilliyadii lasoo dhaafay ay aqbali la yihiin habka nidaamka federaalka iyo habka loo wada shaqayn lahaa hay-adaha dowlad goboleedkana ay leeyihiin maya shaqadan annagaa leh adinkuna taasaad leedihiin sideen isu kaashanaa sideen isu ixtiraamnaa taasoo mar badan dadka ay u bedelaan in loola joodo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo in maaragta arrintaasi looga soo horjoodo runtii taa waa ka fog tahay saad la socoto annaga berilwet waxaanu dhaliilnay taliska xooga dalka taliyaha iyo taliya ku-xigeenka hadda xilka laga qaaday horta waan ku weydiin doonaa waan ku weydiin doonaa dhinaca marka dadka in badan ba waxay ufasireen madaxweynaha loola jeeda madaxweyne waa siaan mudacweyno warqada qorno madaxweyne khaladkan baa jira nala arag soo farageli waaye qodobada aad isku haysaan ee gaarka hoos baan u gelinaa laakiin waxaad leedahay shirkan haddaan ku ekaano shirkan wax dowladda liidi ku ah kama soo baxayaan baad leedahay talooyin waad soo jeedin kartaa maya shirkan ujeedadiisa ma aha in dowlad soomaaliyeed lagu wiiqo in dowlad soomaaliyeed oo jirta lagu mucaarada ee micnihiisa waxaa weeye sidee dowladda soomaaliya oo maanta jirta ay ku guulaysataa guud ahaan ama federaal state ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato sideen u dhaqaaqnaa sidee maxaa maaragtay maskaxshiilkaas baa la iskugu yimid ajenduhu nina ma xambaarsano nina gogasha uma dhigin aan xiriir ku jarno dowladda dhexe waxaa jiray qodobo shirarkii hore aad wada yeelateen maamulada gobolada haddaad tihiin iyo dowladda dhexe qodobo muhiimaad ku heshiiseen shirarkii ka dhacay baydhabo kuwii ka dhacay magaalada muqdisho qodobada lagu heshiiye waxaa kamid ahaa khayraadka waxaa kamid ahaa isku dhafka ciidanka waxaa kamid ahaa dastuurka xilliga la dhammaystirayo nooca doorashada qodobo waaweyn oo muhiima ayaad ku heshiiseen waxaad ka cabanaysaa ma qodobadaasoo la fulinba mise waa waxyaabo aan weli laga heshiinin ood ka hor dhacaysaan exactly aad baan kaaga mahad celinaya si aad ula socota wixii hore loogu heshiiyey oo aan fulin maxaa sabab u ah inay fuli waayaan eedeedayaale waa laga wada hadlay wixii aan hore looga heshiinin qabyo ahaa oo hay-adaha dawladda dhexe iyo hay-adaha iyaga dawladda fada goboleedyada ay isku hayeenna max sidee loo wajahaa dastuurkan boqol iyo dhowrka qodob ka kooban ee labaatanka sano ku dhawaadka la wareejinayo oo mashruuca isu bedelay oo soomaaliya maanta dastuurkeeda waa qabyo waxba lagama heshinin waa qabyo un arrinta ay tahay maxaa sabab u ah in lagu heshin waayo oo dhammaan waayo waxyaalahaas oo dhan waa suurtagal in isla soo qaado dhammaantoodna waa toosin iyo qarannimada soomaaliya si lagu xoojin lahaa waa dastuurka haddaan ka hadalno dastuurka waxaa jira guddi madax bannaan oo qaabilsan dastuurka dib eegistiisa waxaa jira guddi wada jira oo labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan dadkaas ayaa soo diyaarinaya waxay kusoo celinayaan guriga aqalka baarlamaanka waa la akhrinayaa waa laysla turxaan bixinaya miyaan la dhihi karin dadkii hawshan loo xil saaray way ku maqan yihiin macruufo iyadoo saa sheegaysa guddiyadaas oo dhan ay jiraan guddiyadii oo dhan iyo waxqabadka wuxuu isu bedelay shirir aan waxba kasoo baxaynin oo marna dalalka dibaddiisa lagu qabto marna dalalka gudihiisa lagu qabto oon horu socodna lahayn qodoba inta lagu wada heshiiya xaggaa la wada dhigay oo laga gudbo kuwa kaleo dhimana lahayn haddii aan wax wada leenahayna dadku wax wada leeyihiinne dastuurka qodoba waxaa ka mid ah in siyaasiyan looga heshiiyo oo guddiyada iyo dadka farsamada ayna go-aan ka gaari karin marka bal kuwaana in la wajaho la caddeeyo la yidhaahda kaa iyo kaa iyo kaa waxay u baahan yihiin go-aano siyaasadeed oo xubnaha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe iyo dowladda dhexe go-aanka ragga gaari karo ay ka wada fadhiistaan waxaana bal aan dhammaanaynin mashruuca isu bedelay muddada dheerna dabureejinayeyna see loo soo gaabiyaa si dastuur ummadda wada leedahay life documenty ah ama documenty qof walba xaqiisa difaaci karo ama uu maaragtay cadaalad ka heli karo sidee loo helaa marka tuhmo fara badan waxaa jiraya in dastuurka qoloba ay rabto waxa iyada feebar u ah inay ama iyada u banaynayo inay geliso waxna ka bixiso bal waxyaalahaas oo dhan waa la waa la falanqeyn doonaa dabcan wixii laisku waafaqana waxaa loo gudbin doonaa madaxda dowladda dhexe oo la dhihi doonaa ana islaan bay nala tahay bal wax ku dara wax ka bedela way idinku idinku gaar ahaan baraha bulshada iyo shaki iyo aan laga hordegin linyaa lagu dhiijinin wixii wanaagsan baan leenahay taasaan ku talinin